uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri alfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasan akhlaaqana bilcilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu maa jahilna wadakirna minhu maa nasina bifadlika wajuudika wamanika ya latiif yasiir kula asiirin faina dalika cala allahi yasiir kitaabu lislaami waliimaani haadaa kani kitaabu lislaami islaamka kitaabkiisii weeye iyo waliimaani iimaanka kitaabkiisii labadaasaa laga hadlayaa kitaabkii looga hadlay wey islaam waxaa la yidhaahdaa xagga luqada alistislaam waa hoggaansan iyo inqiyaad daahiri ah oo muuqda oo qofku hoggaansamo sharcigana waxaa islaam lagu yidhaahdaa qiritaan la qiro shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah iyo intii ka dambaysay ee arkaanu islaamka iimaanka xagga luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa waa tasdiiq qalbi ah qalbiga waxaad ka aaminsantaha ka rumaysan tahay sharcigana waxaa la yidhahdaa an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi iyo intii ka dambaysay oo la rumeeyo ee arkaanul iimaanka ahayd marka waxaa laga hadlayaa labadaa weeyaanoo alislaamu waliimaan wa fiihi sabcatu abwaabin toddoba baabbaana soo dhexgelaya kitaabku waa wax guda ballaaran marka qaybaha soo hoosgelaya waxaa la yidhaha baabab toddoba baab baa hoos imaanaya albaab ulawal baabka ugu horreeyey fii bayaanihimaa labada cadayntooda buu ahaaday islaamnimada oo la caddeeyo iyo iimaanka oo la caddeeyo can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar waa saxaabigii jaliilka ahaada weynaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisu ku badnaa waxaa la yidhahdaa mutabic aad buu nebiga u dabageli jiray meeshuu nebigu cag dhigo inuu dhigo u jeclaan jiray cabdullahi bni cumar waxyaala ku caanbaxay bay ka mid tahy qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu yidhi buniya alislaamu islaamku waa la dhisay calaa khamsin bikhamsin shan baa lagu dul dhisay calaa khamsin baa lagu dhisay shan baa lagu dhisay shan shay baa la yska saaray weeyaan shantaa shay waa lagaba maarmaan in lala yimaado qof kasta oo laga dalbay ou la yimaado waa tiirarkii islaamka uu ku taagnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah calaa khamsintaa hore ka bedel shahaadati an laa ilaaha ila allah ilaahay maaha ilaah kale inuusan jirin qiritaankeedaa lagu dhisay wa anna muxamadan nabiyullaahi muxamedna rasuulullaahi rasuulka ilaahi inuu yahay intaa waa tawxiidkii kaas weeye tawxiidku wa iqaami salaati salaadda oogiddeedaa lagu dhisay salaadda oo la oogo waa salaadihii shanta ahaa ee la waajib yeelay iyo wa itaa'i zakaati zakada oo la bixiyo qofkii xoolale oo nisaab gaadho zaka ku waajibtay waalxaji xajki oo lala yimaado baa lagu dhisay iyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan la yidhaahdo oo la soomo shanta arkaan islaamka kuwa rawaahu waxaa wariyey albukhaariyu baa wariyey wa muslimun baa wariyey watirmidiyu baa wariyey waannasaa'iyu baa wariyey afartaa sheekh baa warisay can cumar bni alkhadaab cabdullaahi binu cumarkaas aabbihi weeye cumar binu khadaab radia allaahu canhu waa khaliifkii labaadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ninkii geesiga ahaa weeyaan oo diinta meelo badan gaarsiiyey xilliguu dowladda islaamka hayey oo shaydaanku waddadau qaado sayd cumar waddadau qaado shaydaanku ma qaadi jirin haddii sayd cumar waddo qaado shaydaanku waddadaa wadda aan ahayn waa inuu qaado ma dabageli jirin qaala wuxuu yidhi sayd cumar baynamaa waqti naxnu hanagu cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa aanu nahay sala allahu calayhi wasalam daata yowmin maalin maalin unbaa hadda looga jeedaa daata yowmin maalin id waqtigaas dalaca calaynaa waxaa nagu soo dhashay nagu soo baxay dalaca calaynaa waxaa noo yimid oo nagu soo duldhashay dushayada rajulu nin ninkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddiinkiisu aad u daran yahay dhar cadcad qaba shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgooduna aad u daran yahayoo timihiisa iyo garkiisa iyona aad u madow yihiin ninkaasoo laa yuraa calayhi dushiisa aan laga arkaynin aharu safari safar raadkiis calaamad raad calaamad safar kama muuqato walaa yacrifuhu garana mayo hu ninka minaa xagganaga xaalow ka ahaaday axadun axadna waxay ka dhigan tahay ninku musaafir calaamaddii kama muuqato qofka musaafirkaa timihiis madowgooda iyo dharkiisa caddaankooda waxaas waa baaba'ayaano waa qof musaafiroo calaamaad waxaa ka muuqanaya safar iyo busaarad hadduu ahaan lahaa dadkii meesha deganaana walaa yacrifuhu mina axadun qof annaga naga mid oo garanaya ma jiraan oo ninkii dadkii la yaqaanayna ma aha musaafirna uma eka xataa jalasa ilaa uu ka fadhiistay ila nabiyi cinda nabiy ilaada bimacnaa cindaah ila nabiyi cinda nabiy nebiga agtiisa ayuu ka fadhiistay waa soo socday waa soo socday nebiga ayuu ag fadhiistay calayhi salaatu wasalaam fa asnada ninkii waa tiiriyey rugbatayhi labadiisii low ayuu ilaa rugbatayhi nebiga labadiisii low intii ka ah ayuu ku tiiriyey lowyihii waa hor fadhiistay weeyaan markuu hor fadhiistay lowyihii nebiga calayhi salatu slam nebigoo fadhiya iyo isagoo hor fadhiistay lowyihiisii ayaa isqaabilay wa wadaca wuxuu dejiyey ninkii kafayhi labadiisii calaacalood labadiisii kaf calaa fakhidayhi labadiisii bowdo labadaa bowdo u dejiyey ma kuwii nebigu gacnihiisa saa u dul saaray mise isagaa kuwiisi isdul saaray labadaba waa la sheegay laakiin sida aadaabta ku cajab badan waxa weeyaan isagu inuu gacnihiisa ou saaray bowdihiis oo si aadaab leh marka wax la baranaya qaabka loo fadhiista baa meesha xadiidka laga qaadanaya ninkaani nebigu rabaa inuu wax ka barto wax weydiiyo si macnaha mutacalim oo kale qof wax baranaya ayuu u fadhiistay wa qaala markaa kabacdi markaad si fiican u fadhiisatid kabacdi baa markaa su-aasha furanta markaa kabacdi wuxuu yidhi yaa muxammadu muxammadow akhbirnii waxaad iiga khabartaa can ilislaami islaamnimada markaa yaa muxamed wuxuu leeyahay dee nebiga in magaca yaa muxamed iyo yaa axmed iyo la yidhahdo lama ogola oo nebiga laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacdan baa la yidhi saa idinku iskugu dhawaaqdaan hebelow isku dhahdaan nebiga iskuguma uguma dhawaaqi kadhaan qur-aankaa diiday marka innaga dhexdeenna weeye taas laakiin ninkan suuratu rajul buu leeyahay malag buu noqon doonaa malakul jibriil buu noqon doonaa malaa'igtu kuma jiro amaba hadda waa mucallimkii malaaig ambiyadabau noqon doonaayo waa malakuljibriil amaba waa intaan aayadda la soo dejin wuxuu yidhi yaa moxamed akhbirnii can alislaam faqaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam alislaamu islaamnimadu an tashadda inaa qidhid weeye an laa ilaaha ila allah ilaahay maaha ilaah kale inuusan jirin wa ana muxammedan nabiyullaahi muxamedna rasuulullahi rasuulka ilaahay inuu yahay intaa waa tawxiidka qofkii tawxiidka loo sheegaya kaa un baa loo sheegi jira wax kaloo loo sheegaya male tawxiidku waanu kaas weeyaan markaa fiiriya an laa ilaaha ila allah a tawxiidka kaa un baa loogu tilmaamaya marka marka halkaanu kale lagu dhawaaqayo ama aad addimaysid ama aad aqimaysid ama aadba adigu tawxiidkaba ku dhawaaqaysid waa inaad isku idqaamto isku shadid an laa ilaaha lama ogola inaad dhahdid waa in la isku shado weeye an laa ilaaha baa leeda anta waa la qarinayaa wa ana m dad badan baa khalda an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah wa tuqiimo salaada salaadta salaadana waa inaad oogtid antaa hore bay la wada socotaaye wa tuqiimo salaata wa an tuqiimo salaata salaadana waa inaad oogtid weeyaan waa ruknigii labaad baa loo sheegay waa inaad xafidid wa tu'tiya zakaata wa an tu'tiya zakaata zakadana waa inaad bixisid wa tasuuma ramadaan wa an tasuuma ramadaan ramadaankana waa inaad soontid wa taxuja albeyta beytkana waa inaad u xajid oo u qasadid in istadacta haddaad awoodid ilayhi beytka sabiilan wad ahaan haddaad heli kadhid wixi aad ku tegi lahayd kagana soo noqon lahayd waa inaad la timaadi weeyaan zakadana dadkii mutaysay baa la siinaya intaas marka u sheegay qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta waa runtaada qaala sayid cumar wuxuu yidhi qaalada dambe sayid cumar qaala sayid cumar wuxuu yidhi facajibnaa waan la yaabnay lahu ninkii waan la yaabnay maxaan kula yaabnay yas'aluhu nebigu wax weydiinayaa sidii ninaan waxba garanayn wayusadiquhu misna hadha waa u rumaynayaa markii loo sheego sidii nin awel masalada yaqaanay ilaa wuxuu yidhi sadaqta run baa sheegtay buu yidhi awel sidii nin yaqaanay oo sidaas inuu uhaysay oo kale marka sidii ninaan shayga garanaynbu marka hore wuxuu dhahayaa waxaas akhbirni iga iga warran markii loo sheegayna si uu awal hayey oo tabta u yaqaanay oo kale ba wuxuu leeyahay sadaqta waa runtaayo waa saa u sheegtay sidaas anba u haystay bay ka dhigan tahay waa la yaabnay qaala wuxuu yidhi mar labaad ninkii fa akhbirnii waxaad kaloo iga warantaa can iliimaani bal iimaanka iiga sheeke qaala nebi wuxuu yidhi an tumina aliimaanu an tumina billahi baa iska soo qadaranaysa aliimaanu iimaanku an tumina billahi ilahay inaad rumaysid weeyaan ilahay joogidiisaa rumaynaysa wa malaa'ikatiina waa inaad rumaysid ilahay malaa'igtiisa malaa'igtu waa addoommo cid og ilaahay maahay ma jiro tiradooda iyo nidaamkooda iyo wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa wa kutubihi kutubtiisana waa inaad rumaysid ilahay kutubta uu soo dejiyey ambiyada kusoo dejiy rusushu kusoo dejiy wa rusulihi rusushiisana waa inaad rumaysid ilaahay soo diray walyawmi alaakhiri maalinka dambe oo maalin ka dambaysa aysan jirin oo wax allaale wixii ilaahay abuuray lasoo jamcinayo dhammaantood oo halkaa cadaalad maxkamad cadaalada lagu qaadi doono oo qof kasta laga abaalmarin doono wixi uu la yimid si waafaqsan mu'miniintana dheeraad la siin doono maalintaa waa inaad rumaysid wa tumina waa inaad rumaysid oo kale bilqadari qadarka khayrihi iyo sharihi labadaba labadaba xag rabbi inay ka ahaadeen waa inaad saa u rumaysid ilaahay baa qadaray wax kasta qaala wuxuu yidhi misle sadaqta run baa sheegtay markan la yaab male awal baa lagu soo bartay awal baa lagu soo ogaaday inuu markii wax loo sheego sadaqta uu yidhaahdo marakan facjibnaa la soo celin maayo runtaa weeye bay qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii can ilixsaan waxaad iiga warantaa ixsaanka waxa la yidhi ikhlaas qaala wuxuu yidhi alixsaanu an tacbud allaha ilaahay ina caabudid weeyaan kaannaka sidii adigoo taraahu ilaahay indhaha ku hayo u jeeda waa inaad macnaha ilaahay caabudid weeyaan markaad caabudaysa sida adoo ilaahay u jeeda oo kale wain lam takun haddaadan ahayn taraahu mid u jeeda waaba sidaa tahay fa inahu ilaahay yaraaka isagaa kuu jeeda tanaana cabsi badan ilaahay ku abuurtay baa ku daalacanay adna uma jeedid waa inaad cabsatid wey laakiin midda hore waxay ahayd haddii maalan aad u jeedid mayaa caasin lahayd addoommadu ay caasin lahaayeen uma suurta gasheen sidaasoo kale wey tanaana kasii cabsi badan ilaahay waa kuu jeedaa waa inaa marka adan casin weeyaan ilaa wahuwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo aad joogtaan ilahay baa micinaayo waa laydin daalacanaya waa laydin jeedaa qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii can isaacati saacadda qiyaamada haddaba ii sheeg buu yidhi su-aalo badan buu weydiiyey goorma imaanaysa qiyaamada ii sheegto waxa weeyaan daqiiqadda ugu dambaysa oo dhacaysa ii taarikhee ii sheeg aysan ka dambaynayn qaala wuxuu yidhi nebigu mal mas-uulu midka la weydiiyey canhaa qiyaamada xaggeeda saacadda xaggeeda saacadda weeye muusan ahaanin biaclaba mid uga cilmi badan min asaa'ili kii weydiiyey aniga aad weydiisay kaagama ogaal rooni adiga ay weydiiyey iskuma dhaanna wey ilaahay baa la khaas saasaa loo sheegay cid og ma leh ilaahay mooyaane waa isku mid baynu ka nahay weeyaan yasaluunaka can asaacati ayaana mursaaha saas weeyaan qul inamaa cilmuhaa ayaana mursaha qul inamaa cilmuhaa cinda rabbi laa yujalliha liwaqtiha ilaa huwa saasaa loo sheegay qaala wuxuu yidhi fa akhbirni haddaba waxay ii sheegtaa can amaaraati haddaba calaamaadkeeda ii sheegay calaamaad baa marka u baanahay buu yidhi aan ku ogaado qiyaamada saacadda qaala wuxuu yidhi nebigu antalida inay dhasho weeye alamatu addoontu rabbatahaa sayidadeeda addoontu waa inay dhasho sayidadeeda rabbahana waa riwaayo kale sayidkeeda oo saacadda qiyaamada waxaa ka mid a addoommadu inay dhalaan sayidadeeda ama sayidkeeda maxay taha macnaheedu calaamaadka saacadda qiyaamada waxaa ka mid a addoommo badan baa la yeelanaya gaalooyinka iyo waxaasaa lagu duulayaa addoommaa laga soo qabsanayaa raggii mujaahidiinta ahaye addoommadaas soo qabsaday addoommadaas iyagaa leh markay la mucaamaloodaan oo mulkulyamiinku la mucaamaloodaan oo ay sidaas awlaad kula yimaadaan oo ku uuraysaan oo ay carruur dhalaan awlaaddaas ay dhaleen horta waa xor carruurtan ilaa ninkan mujaahidkaayoo ilmaha aabbaha u abaa xor ahaa iyagoo addoommo ha ahaadeen dumarkaaniye ninkii dhalay baa xora carruurtaasi waa xor sida aabbayaashood xor u yihiin oo kale ilmaha xortaayo gabadhaana ay dhashay addoontaaye markii loo fiirsho sayidkeeda ilmahan ay sayidkeedu dhalay oo iyaduna ay dhashay sayidkeediioo kale uula siman yahy see ula siman yahy ilmahan horta hooya uta dhan kale markii la fiirsana sayidkii iyada soo qabsaday ilaa iyadu waa addoone oo dagaalka ku soo qabsaday buu ula siman yahay sababtu maxay tahay aabbaha oo waalidka ah baa milkisan hooyadan addoonta ah oo milkigeedi wey milkiga aabbuhu leeyahayna weladkii buu u soconayaa weladkaa yeelanaya ilmihiisi ilmuhuna waa ilmaha iyadu ay dhashay marka dhankaa markii laga fiirsho waa sayidkeedii oo kale culimada qaar waxay dhaheen macnaha waxa weeyaan aakhiru zamanka waxaa badanaya carruurta waalid caasiga ah heer waxaa la gaarayaa waalidku ilmihiisa uga baqo sida addoonku sayidkiisa uga baqo addoommadu sida ay sayidkooda uga baqaan sidaasoo kale baa waalidku wuxuu uga baqayaa carruurtoodii marka anta lidal ama turabataa sayidkeedu waa inay dhasho sida ay addoommadu sayidkooda uga baqaan oo kale baa carruurtuna waaga aakhiru zaman looga baqi doonaayo waalidkii baa baqaya waana arrin jidha labada macnoba waa jiraan ha labada macnoba waa jiraan weeyaan a taas waa calaamad waxaa kaloo calaamaadka ka mid a wa an taraa inaad aragtid alxufaata kuwii cagaha caddaa waan kaba halahaan jirin alcuraata ee qaawanaan jiray alcaalata ee cayrta ahaa een xoolaha lagu arag ricaasha ee ari raacyada ahaayoo dadka intay ariga u raacaan xoogaaga qadaadiicda ayay lacagta ka qaadan jiray waa dadkii dadka ugu hooseeyey leebelkii ugu hooseeyey dadka dabaqadii ugu horreysay ugu hoosaysay waa inaad aragtid yatadaawaluuna iyagoo ku kala dheeraanaya fil bunyaan dhismaha magaalo inta soo galay guryaha ugu dheerdheer iyo kuwa ugu caansan magaalada iyagu ka samaysaan ya dadkii noocaas ahay magaalaba aan lagu lahaan jirin oo xogaaga yarkaa dadka o ariga ugu raaci jiray oo cagaha caddaada dharkaan haysan dadkaasaa soo gelaya qaala wuxuu yidhi sayid cumar uma ndalaqa ninkii waa tegey intaasoo su-aalood baa loo sheegay fa labitu waa nagaaday buu yidhi maliyan zaman saddex maalmood baa riwaayo kale ku tilmaantay zamankaas saddex maalmood baan dib meeshii iskaga sii joogo oo ninkii tegi uma qaala lii wuxuu yidhi nebigu yaa cumar atadrii ma garanaysa man isaa'ilu kii waxna weydiinaya maalintii hore ma garanaysa qultu waxaan idhi allaahu ilaahay iyo warasuuluhu baa aclama og waxa weeyaan saxaabada xataa hadday garanayaan idabsi darteed wax ay yaqaaniin waa naqaanaayo waxaa ma dhihi jirin ilahiy rasuulkiisa og iska si cilmi ziyaada u hela aclamu ilaahiy rasuulkiisa ku cilmi badan qaala wuxuu yidhi nebigu fa innahu kaasi jibriil buu ahaa jibriilu jibriil weeyaan ataakum waa idiin yimid yucallimukum isagoo idin barahaya diinakum diintiinna diintiinna isagoo idin baraya umayaa nebigu kuwaan awal barin saxaabada arkaan ulislaam iyo arkaan ulimaan iyo ixsaanka soo horeyba nebigu uma barin haa ee yucallimukum diinukum waxa weeyaan waa idiinsii caddaynaya saan idinku sheegay inay tahay markaan isagiina sidii ugu sheego ouna rumeeyo dhaho waa wada runtaa qalbigiina ku sugnaanaysa rawaahu lkhamsatu shantii baa warisay shantii waa garanaysaan soo maa istilaaxa kitaabka waziida waxaa la ziyaadiyey fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxaa la ziyaadiyey bukhaari iyo muslim ay wariyeen fii khamsiin shan dhexdood waxbaa la soo qadaraya cilmu saacati saacadda qiyaamada cilmigeedu fii khamsiin shan shay dhexdeeda ayuu ahaaday shan shay laa yaclamuhunna shantaa ma oga ila allahu ilahi mooyaane uma talaa wuxuu akhriyay annabiyu sala allahu calayh wasalam in allaha cindahu cilmu saacati aayaddaasaa shantii sheegtay ilahay agtiisa waxaa saacadda qiyaamada cilmigeeda wa yunazilu lgayf ilahay roobkiiuu soo dejinaya xilligoo imaanaya ilaah baa wa yaclamu maa fi larxaam riximka iyo uurka waxa ku jira rag iyo dumar waxay yihiin mataana iyo mid iyo waxay yihiin iyo wax kalaba ilaahay baa ku cilmiga wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu qad nafina ma oga waxay birri shaqayn doonto wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuuta nafina ma oga dhul ay ku dhiman doonto meel lagu aasi doona meel ay ku dhiman doonto waxyaalahaas waa qeyb alaaya bal hadda aayadda akri ba ku leeyahy iqra ilaaya aayadda akri uma adbara waa daba jeeriyey ninkii faqaala wuxuu yidhi nebigu rudduuhu soo celiya ninka waru yeera falam yaraw shay-an waxba maysan arag ilaa malag buu ahay iska duulay moogta iska tegi ilaa awalba nin waa u ekaayay ninba ma aha su-aalahan cidda weydiinaysa faqaala ne wuxuu yidhi hadaa jibriil weeyaan jaa waa yimi yucallimu naasa dadka isagoo barya diinahum diintooda isagoo u caddaynaya albaab thaani toddobadii baa baabkii labaad baab wakaas albaab thaani baabkii labaad fii awsaafi liimaani lkaamili kaamili iimaanka kaamilka ah awsaaftiisa ayuu baab yahay can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyina uu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa yuuminu ma rumaynin mid axadukum midkiin iimaan kaamil ah markaad tarjamada fiirisid awsaaf aliimaan alkaamil ama laa yuuminu axadukum midkiin maba rumayn iimaan baba mid yar iyo mid badan toonna ama iimaan kaamil ah baa lagu magaranaysa duwaya xataa akuuna ilaa aan ka ahaado aniga oo nebi maxameda axabbe ilayhi mid looga kalgacal badan yahay min waalidihi waalidkii dhalay waa hooye iyo abi iyo kuwii ka sii sarreeyey wa waladihi ilmihiisii rag iyo dumarba wanaasi dadka ajmaciina dhammaan qof iimaan mid idinka idinka mid ah oo iimaankiisu kaamil yahay ma jiro ama iimaanba leh ilaa aniga nebi maxamed oo iga jeclaado waalidkiis weladkiis dadka oo dhan a waa iska jecloo afkaa maaha keliya a waalidkaa iyo weladkaada iyo dadkao dhan haddii la waayayo ama dhibaata ku dhacaysa nebiguna badbaadayo a waa inaa nebigu inu badbaada jecesha alayh salatu slam naftaada waa inaa ku furanaysa iyo maalkaada iyo waalidkaa iyo weladkaa iyo dadkao dhan rawaahu shaykhaan waa bukhaariiyo muslim shaykhaan haddaa maqashid ayaa wariyey wanasayina waa weri wa canhu waxaa laga wariyey anaskii hore haddaa canhu aragtid waxaa loo celinayaa saxaabigii ugu dambeeyey oo wax laga warinayey canhu can anas bni maalikin can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum midkiin ma rumaynin iimaan kaamil ah xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkiisa kale maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay iimaan kaamila ma lihid ilaa walaalkaada kale aad la jeclaatid waxa aad naftaada la jeceshahay caafimaad baa naftaada la jeceshay isagana waa inaad la jeclaatid hodonnimo waafajin ilaahay khayrka waafajiyo waxaasoo dhan marka xubbigan la jeclaanaya nebigana waxaa lagu garanayaa itibaac waa inaad raacdid a ku dhaqantid wuxuu la yimid waddadiisii raacdi weeyaan wuxuu kaa reebana ka dhaqaajisid wey ka hadhid wa canhu waxaa laga wariyey isla anas mar saddexaad can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi xadiidkaa hore rawaahu alkhamsatu ilaa abaa daawuud shantii baa warisay abu daawuud abaa daawuud baa ka reebaysa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam halaatun saddex man qofkii kunna ay ahaadaan fiihi qofka dhexdiisa wajada wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisii buu helay saddex shay qofkii laga helo iimaanka macaankiisii buu helay kow an yakuuna allahu ilaahay inuu ahaaday iyo warasuuluhu rasuulkiisu axabba ilayhi kii looga kalgacal badan yahay mimaa siwaahumaa waxa laalay wixii ka soo haray ilahay rasuulkiisa waa inuu ka jecel yahay wax kasoo iyaga ka soo haray labadooda ka soo haray wixii iyaga raali gelinaya waa inuu doorto tan labaad waa an yuxiba almara qofka waa inuu jeclaado laa yuxibhu xaal uusan u jeclaanaynin ila lilahi tacala ilahay darti mooyaane qof baad jeclaanaysa keliya waxaad u jeclaanaysaa qaraaba aad tihiin keliya maaha iyo wax kaloo idinka dhexeeya iyo wuxuu ku siiyey ilahay darti ubaa u jeclaanaysa wanaagga uu wanaagsan yahay diinta uu baranayo dadka barayo ku camal falayo sida camalka fiican uu ku jiro saa un baa u jeclaanaysaa saa un baa u jeclaanaysa ila lilahi tacaala tan saddexaad waa an yagraha qofku waa inuu naco an yacuuda inuu ahaado ahaanshahadaa ku fasidid an yacuuda inuu ahaado fil kufri gaalnimo inuu ahaado kamaa yakrahu sowba u nacayaba an yuqdafa fi naari naar in lagu tuuro sidaad u dhibsanaysid dab halkaa ka shidan in lagugu tuuro oo naftaadu u diidayso saasoo kale waa inaad u diidaysid oo u nacaysid inaad gaalnimo ahaatid haddaa dhahda an yacuuda fil kufri gaalnimo inuu ku noqdo dee qof aan gaalnimo horay usoo marin baaba jiraba a oo aan ku noqonaynba mar horeba aan soo marin marka inuu hadduu soo marayna waa inuu dhibsanayo inuu ku noqdo haddii kalena inuuba gaalnimo ahaado an yacuuda an yasiira inuu ahaado waa inuu nacayo gaalnimo ficilkaada gaalnimo ka ilaalisi qowlkaada ka ilaalisi ictiqaadkaada ka ilaalisi waxyaala dhib yar baa lagu gaaloobaya aan fogeynba a midab maaha gaalnimadu sidaas baa loo bahanya rawaahu lkhamsatu baa werisay ilaa abaa daawuud mooyaane wa canhu waxaa laga wariyey isla anas can inabiy inuu ka wariyey sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi aayatuliimaani iimaanka calaamadiisu qofku iimaan inuu leeyahay calaamadda lagu garto xubul ansaari reer ansaareedoo la jeclaado wey nimanka ansaare la dhihi jiray nebiga alayh salaam soo dhaweeyey oo diinta u kaalmeeyey oo madiina deganaa muhaajiriin iyo ansaar baa la kala ahaa ma og tahay ansaar aws iyo khasraj bay u qaybsamaan nimankaa waa inuu jecel yahay a wa aayatunifaaqi munaafiqnimada calaamadeeduna buqdul ansaari reer ansaareed oo loo caroodo la naco weeyaan ansaarka ninka necab ninkaasna munaafiq weeyaan calaamad munaafiq baa ka muuqata rawaahu sheekhaani baa wariyey wanasayina waa wariyey waa reer madiina mar haddaa aragtay qof madiine iyo ehelkeeda necab iimaankiisaan caadi ahayn iimaanka kaamilka waa inaad madiine jecesha horta magaalada lafteeda ehelkeedana waa inaad jecesha ansaar baa deganaa wax nici kara meeshaa iyo dadka degan ma jiraan ilaa munaafiq mooyaane xadiidkuna waa saxiix rawahu sheekhan wanasaiy can caliyin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sayid cali baa hadlaya waa khaliifkii afraad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam sayid cali waladii ilaahi baan ku dhaartay buu yidhi falaqa dhambalay alxabbata xubuubka iyo firida raashinka allaha soo saara dhambalay oo nabaad bay ilaa ka soo baxaysaa midhahan iyo maarata waxa soo baxaye raashinkan la cunayo aa allaha dhambalay soo saaray baan ku dhaartay buu wa bara'a abuuray anna samata naftana abuuray nafta allaha abuur aan ku dhaartay inahu shaanigu waxa weeyaan ama inahu kan soo socdaay inahu madkuurkan soo socdaa ama inahu shaanigu lacahdunabiyi nebiga ballankiisi weeye sala allahu calayh wasalam ilaya aniga oo ii ballamay kan aan idiin sheegayaaye waa ballankii nebigu ii ballamay madkuurkaan aan idiin sheegayo qowlkaan aan soo wadaayo waa ballankii nebigu ii ballamay muxuu ahaa allaa yuxibanii anoo sayid caliya inuusan ijeclaanayn ilaa mu'minun mu'min mooyaane nebigaa igu yidhi bu yidhi sayid cali ma taha mu'min cid aan ahayn ku jeclaan mayso walaa yubqidanii inuusan ii caroonaynin oo i nacaynin ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane dad baa hadda iska necab waa munaafiq waa qofka macnaha iimaan kale waa inuu macnaha sayid cali jecel yahay oo muxuu sayid cali ahaa radia allaahu canhu sayid cali waa nebigayna adeerkiis weliba nebiga aabbihiisa iyo sayid cali aabbihiisa isku hooyo iyo isku aabi ahayn shaqiiq marka labaadna gabadhii nebigu dhalay faadimo ahayd faaimatulbatuul baa la dhihi jiray ninkii nebigu siiyey weeyaan oo gabadhaa qabay labadii wiiloo nebigu jeclaa asibdayni nayirayn baa l labadii wiiloo iftiimi jiray nuurka ahaa oo xasan iyo xuseinna aabbahood wey sayd cali waa nimanka ahlu beytka la yidhaahdo reerka cajaa'ibka weeyaan rawaahu waxaa weriye xadiidka muslimun watirmidiyu wanasa'iyu can cabdlahi cabdillaahi bni camrin waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa labada saxaabi oo isdhalay labada nin oo isdhashay hadday labaduba saxaabe yihiin damiirka saasaa loogu celiya radia allaahu canhumaa hadduu hal mid keliya yahay oo aabbihiisa usan maalan canhum keliya la leeyahay hadday badan yihiin canhum baa la dhahaya can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka ah man weeyaan salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgaleen min lisaani carabkiisa iyo weyadii gacantiisa qofka iimaankiisu iyo islaamnimadiisu kaamilka tahay carabkiisa iyo gacantiisa cidna kama dhibo waalmuhaajiru qofka muhaajirkaana man qofka weeyaan hajara ka haajiray maa naha allaahu canhu ilahay wuxuu ka reebay qofkaasa hijirooday xumaanta qofka ka tagay xaaraamta weeya rawaahu lhamsatu shantii baa warisay wazaada tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu la ziyaado dheeraad la noqday iyo wanasayu waalmu'minu mu'minkuna man weeyaan aaminahu nnaasu dadku uga aamin noqdeen calaa dimaa'ihim dhiigagooda iyo wa amwaalihim xoolahooda qofka la dhihi karo mu'min waa qofka dadku dhiigoodana aysan uga baqayn xoolahoodana aysan uga baqayn mar haddaa qofka aad naftaada uga baqaysa qof muslimoo kale naftiisa uga baqayo ama xoolihiisa uga baqayo inuu ka dhaco ka xado ka qaato a mu'min maaha a waxbaa ka dhiman waa dadkaa iswada laynayo iswada gaadaya wey waalmu'minu man weeyaan aaminahu naasu dadku uga aamin noqdeen qofka mu'minka kaamilka nebigu ku tilmaamay calaa dimaa'ihim dhiigagooda aysan uga baqaynin inay wax yeelo oo daadiyo waa amwaalin xoolahooda inuu ka qaato qofkaasaa mu'mina wa canhu waxaa laga wariyey cabdillaahi bni camar ana rajulan nin baa sa'ala nabiya nebiga weydiiyey sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ayul islaami islaamka kiiseebaa khayrun ugu khayr badan ayu khisaalihi akaru hawaaban tilmaamaha iyo calaamaadka iyo khisaasha iyo sifooyinka islaamka khasladee ugu thawaab iyo ajar badan oo la imaada qaala nebigu wuxuu yidhi tudcimu dacaama raashinkaa bixinaysa cunadaad dadka la siiya waxa awoodid bixinta wa taqra'u salaama salaam baa ku dul akhriyaysaa waa salaamaysaa calaa man qof carafta aad taqaanid iyo waman qof lam tacrif aadan garanayn labadaba qofkaad taqaanidna salaam qofkaadan aqoonna salaam waa khasladaha ugu fiican wey haddii qof iska kaa salaamo war muxuu ii salaamay maba garanayas maba naqaana hadhihi waa qof xadiidkan ku camal falaya qofku garanayana waa salaamaya kausan garanayna waa salaamaya waxba gadaal usii fiirsan mayse qof islaama ku salaamay wacalaykum salaam baa leeda horan baa uga socon waka qofkaad taqaanida kaad aqoonba salaan labadaa calaamo waa laba calaamo waaweyn wey rawaahu lkhamsatu ila tirmidiy can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan aw bidcun wa situuna ama waa dhowr iyo lixdan shucbatan min shucba oo laamood dhowr iyo toddobaatan laamood qaybood ama dhowr iyo lixdan qaybood weeyaan riwaayaa soo aroodhay aan shaki ku jirin oo dhowr iyo toddobaatanka ku sheegtay bidciga waxaa la yidhahdaa saddex ilaa sagaal waxaa ka mida marka afa afdaluhaa midda ugu fadli badan dhowr iyo toddobaatankaa tan ugu fadliga badan qawlu laa ilaaha ila allah oo lagu qawlo weeyaan laa ilaha illa allah waa iimaankii a waa inaad dhahdid waa inaad ku werdidid waa inaad akhrisatid taasaa ugu cajab badan laa ilaaha ila allah muxamadun rasullah ina kama hadho a waa qiritaankii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa diinta asalkeedi weeyaan waa kelimadii dayibka ahayd weeyaan kelimadaa weeyaan markii iyada kabacdi waxaa ku xiga salaadii iyo zakadii iyo ramadaankii iyo xajkii iyo arkaanta islaamka iimaankii iyo waxaasaa kusii xigaya waadnaha waxaa ugu hoosaysa dhowr iyo toddobaatanka qaybood oo iimaanku ka kooban yahay imaadatul adaa dariiqa oo laga zuuliyo candhibaatada imaadatul adaa dhibaatada oo laga zuuliyo canidariiqi waddada waddada inaad wax dadka dhibaya ka qaad ama dunyada dhibaya a hadda waddadii baa wixii lagu soo guraya qashinkii iyo wixii sharcigan waxa weye waddada in xumaanta laga ilaaliyo qodaxda iyo dhagaxa iyo qashinka iyo wasakda iyo waxaas in laga laga ilaaliyo weeyaan walxayaau xishoodkuna shucbatun waa khaslad oo min aliimaani ka mid a waa qayb ka mid a iimaanka qofku inuu xishoodo waa qayb iimaanka ka mid a waa dhar wanaagsan weeyaan xishood maxaa la yidhahdaa waxa weeyaan waxa xun qofka ka sariiganaya oo ka tegaya waxa fiicanna la imaanaya qofkaasaa la yidhahda waa qof xishoonaya qofkaa weeyaan hadduusan laakiin waxa xun qofku iska ilaalinayn waxuu doona iska sheegayo qofkaa ma xishoodo weeyaan qayb iimaankii ka mid ah ka maqan marka culimadu waxay dhihi jireen radia allahu canhu wa raximah llahu sheikhu waxay dhihi jire waxaa fiican in labadaba laysku daro maalan waddadii baa qashin ka qaadaysaa ama wax dadka dhibaya ka qaadaysaa waa khasladii ugu hoosaysay kii ugu sarraysayna la imo markaa qaadaysid laa ilaha ila allah inaad dhahdi wixiina ka qaadi meesha inaad jimcisid can tamiim daariyi tamiim daari waxaa laga wariyey saxaabiga cajaa'ibkaa badda dhex maray radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi addiinu diintu annasiixatu nasiixa weeyaan diintu waa nasiixa qulnaa waxaan nidhi liman yay u tahay diintu yay naseexo u tahay diintoo dhan baa naseexaa miyaa waa macnaha diinta weynankeedu waa naseexo sida alxaju caraf oo kale xajku waa carafo oo kale ka dhiganta macnaa meelo kale aan carafahayna waa leeyahay laakiin waxa ugu weyn weeyaan qaala nebigu wuxuu yidhi lilaahi ilaahay diintu naseexo u tahay oo ilaahay see naseexo ugu tahay ilaahay waa la rumaynaya waa lagu shukrinaya walikitaabihi kitaabkiisana diintu naseexay u tahay kitaabka ilaahay waa la baranaya waa lagu camalfalaya dadka lagu hanuuninaya walirasuulihi rasuulkiisana diintu naseexay u tahay waa la tawqiirinayaa waa la tacdiiminayaa nebiga waa la raacayaa waa loo kaalmaynaya waa loo gargaaraya walia'imati lmuslimiina muslimiinta madaxdoodana diintu naseexay u tahay madaxda islaamku doortaan waa la ixtiraamaya waxay soo horjeediyaan waa la waa la la adeecaya oo ilaahay raalli ka yahay rasuulkiisa raalli ka yahay amarkii wanaagsan ay bixiyaan adiicu llaha wa adiicu rasuulahu wa ulil amri minku a madaxda islaamka dadku wax wixii ay soo jeesaan waa inay madaxdu fiican tahay xataa laguma dhihin wixii madaxda islaamka ah wax fiican hadday amraan iyagu daatadooda waxay doonaan ha u noqdeene wixii wanaagsan ay soo jeediyaan waa la qaadanaya haddii kale oo laga hor yimaado dhibaato weyn baa dhacaysa baa la leeyahy fawdadaa marka la diidan yahay fawdadaa la diidan yahay wa caamatihinna mucdamka ama dhammaanba baa iska dhihi ka dhaah ama shacabka intiisa hadhayna diintu naseexa ay u tahy oo waxaa dadka iyo bulshada iyo dadka inta kale lagu hanuuninayaa oo madaxdu ku hanuuninaysaba wixii dantoodu ay ku jirto adduun iyo aakhiraba waka ninkaas way qofka khaliifka ilaahaya oo dhulka jooga rawaahumaa labada xadiis ba waxaa wariyey alhamsatu shantii sheikh an abaasi can ilcabaasi waxaa laga wariyay cabaas bin cabdilmualibi mualib waa cabaas nabiga adeerkiis radia allahu canhu can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi daaqa waxaa dhadhamiyey dacmal iimaani iimaanka dhadhankiisa waxaa dhadhamiyey man qof baa dhadhamiyey waa daaqada faacilkeedii ee radiya raalli noqday billaahi ilaahay rabban rabbinimo uga raalli noqday ilaahay rabbinimo qofkii uga raalli noqday wa bilislaamina uga raalli noqday diinan min jihati diin wa bimuxamedin nebi muxamedna uga raalli noqday rasuulan min jihati rasuul sidaas qofkii laga helo ilaahay rabbinimo uga raalli noqday islaamnimada diin uga raalli noqday nabiyullaahi maxamedna rasuulnimo uga raalli noqday kaas baa dhadhankii iimaanka laga helo rawaahu waxaa wariyey muslimun watirmidiyu imaam tirmidina waa waa weriyey waa kama meesha kula haddii nidaamku iskhilaafo waan caddaynaya qofkaas weeyaan marka qofka fiican haddaa is leedahay diinta islaamka maya diino kalea ka fiican waadan diinnimo uga raalli noqon ama nebiga shakisan tahay calayhi salatu wasalaam ama rabbiba diidan tahay qofkaas waa qofka khasaaray wey wali abi daawuud waxaa u ahaaday man axaba lilaahi nebigu wuxuu yidhi ilaahay qofkii jeclaada man axaba qofkii jeclaada lilaahi d ilahay dartii wax u jeclaada wa abqada lilahi ilahay dartii waxu nacayo u naca wa acdaa lilahi ilahay dartii u bixiyo waxuu bixinayo wa manaca lilahi ilahay dartii u diida wuxuu diidayo usan bixinayn faqad istakmala qofkaasaa kami kamishay aliimaana iimaankii waa kamishay iimaanki waa u dhamaystiranya qofkaas qofkaa weeye qofka fiican meeshii ugu dambaysoo gaara weeyaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi akmalu lmu'miniina mu'miniinta kan ugu kaamilsan iimaanan iimaanka axsanuhum kooda ugu wanaagga badan weeye khuluqan dabeecada dabeecad wanaaggu saddex shay wey qofku in wejigiis furfuran yahay dhibaatada inuu qofku reebo waxna inuu bixiyo wanaagga bixiyo qofkaa weeyaan xusnulkhuluq qofka laga helay wa khiyaarukum raggiiow ninka idinku khiyaarsan khiyaarukum kiina idinku khiyaarsan weeye linisaa'ihim dumarkooda dumarkiina iyo xaasiskiina kiina idinku khiyaarsan kaasaa idinku khiyaarsan oo idinku fiican xagga guriga ninkii ku fiican baa bulshada marka soo dhex galana fiican ee xagga guriga qofkii ku xun halkaa markuu yimaadana ma fiicna a waka wanaaggi waa saas weeyaan macnaa dumarka u naxariisto u dhimriya u asxaan sameeya kaa weeyaan rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidiyun tirmidiyuna waa wariyey wa canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi min xusni islaami ilmar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda bay ka mid ahaatay tarkugu ka tegiddiisa maa shay uu ka tago laa yacnihi aan anfacaynin waxa maalaha yacniga ah inuu qofku iskaga tago waxay ka mid tahay islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaan adduunkiisa iyo aakhiradiisa midna dan ugu jirin qofka hadduu iska daayo qofkaa islaamnimadiisa waa wanaagsantaha weeyaan waxaan adduun iyo akhira midna waxu tarayn noloshiis jirkiisa raaxadiis aakhiradiis midna wax uma aha waa inuu iska daayo uusan cunin usan cabbin usan xiran usan tegin usan jaanis ku dhumin waka rawaahu tirmidiyu baa ku wariyey fi zuhdi kitaabu zuhdi wa ibnu maajahna wuu wariyey an waxay dhahaan macnaha qofkii waxay dhahaan maala yacni wax ah la yimaada dee waxuu la kulmaa bay dhahaan wax maaragtay uusan ka raalli ahayn usan ka raalli ahayn wuu la kulmaa can abi saciidin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddaa aragtaan alrajula ninka yatacaahadu isagoo ka caada yeelanayo faajofaajoonaya almasjida masaajidka ninkiiyo masaajidka faajofaajoonaya waxaa looga jeedaa laazimaya imaanaya a duurku ku tukaday misna casarkiibuu joogaa misna salaad kale misna waa ictikaafsiya qur-aan buu akrinaya masaajidkiibuu ka caada yeesha haddaad sidaa aragtaan cibaado ugu soo noqnoqonaya masaajidka waa qof cibaado masaajidka u imaanaya maaha qof dana kale leh fashhaduu lahu kaa uqira biliimaan iimaan uqira iimaan buu leeyahay fa in allaha tacaala ilaahay baa wuxuu leeyahay yaquulu wuxuu leeyahay inamaa yacmuru waxaa camira masaajid allahi man baa camira aamana billahi ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhiri rumeeyey wa aqaamo salaata salaada oogey wa aata zakaata bixiya alaaya atmim ilaaya aayadda baltaamiye rawaahu tirmidiy imaamu tirmidi ayaa wariyey xadiidkan marka qofka masaajidka ka caado yeeshay qofkaa imaanha loo qiraaliyo qof fiican wey ajaa'ib yaziidu liimaanu wayanqus iimaanku waa ziyaadaa waana nusqaamaa walaa taduruhu dhibina mayso alwaswasatu waswasadu waxba yeeli mayso iimaanka haddii xoogaa waswasaa qalbiga kaa madho waxba dhibaataa male iimaankaaduna waa ziyaada haddaa camal saalixa iyo cibaado la timaadid haddii aad cibaadada yaraysidna iimaankaad waa nusqaamaya qaala allahu jala shanu ilahay wuxuu yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu waxa un weeyaan aladiina kuwa idaa dukira allah ilaahay markii la xuso wajilad quluubuhum quluubtooda ay lululanayso wa idaa tuliyat calayhim markii lagu dul akriyo dushooda aayaatuhu ilaahay aayaadkiisana zaadadhum aayaadku u ziyaadinayaan iimaana ilaahay baa ziyaadinaya xaqiiqa ahaana waa majaas aayaadkii baa ziyaadinaya la yidhi zaadathum ay u ziyaadinayso aayaadku iimaanan wa calaa rabbihimna yatawakkaluuna tala saaranhaya can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay waslama qaala ne wuxuu yidhi man ra'aa qofka arka minkum xaalo idinka idinka mid yaha munkaran wax sharcigu inkiro falyuqayiruu biyaddi gacantiisa ha ku zuuli fain lam yastadic hadduusan awoodinna fabilisaani qarabkiisa carabkiisa ha ku zuuli fain lam yastadic hadduusan awoodinna fabiqalbii qalbigiisa ha ku naco wadalika qalbiga oo laga naca adcafu liimaani weeyaan iimaanka kan ugu daciifsan calaa xadfi mudaaf mudaaf baa lasoo qadaraa meeshaanoo adcafu acmaali iliimaan iimaanka acmaashiisa kan ugu daciifsan iimaanku isaga waa waa iska magaranaysaa sidiisii acmaasha iimaanka kan ugu daciifsan weeyaan waxa lala yimaado rawaahu lkhamsatu shantii baa warisay ila lbukhaari khamradii iyo zinadii iyo balaayadan faaftay markaa aragtid gacanta wax kaga qabo haddii kale carabka haddii kale qalbiga kana sidaa weeyaan can ibni cumar can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi yaa macshara nisaa dumarka isku imaatinkoodii ow jamaecaadka dumarkow tasadaqna wax la baxa wax sadaqaysta wa agsirna badiya alistikfaara istikfaartana badiya a ilahay toobadkeenka badiya fa inii anigoo nebi maxameda ra'aytukunna waxaan idinku arkay akara ahli nnaari xaalaatihin haddaa tii aragtida ahayd aa ka dhigta akara ahli naari xaalatiin ra'aytukuna waxaan idinku ogaaday akara ahli naari baan idinku ogaaday cilmiya haddaa ka dhigta ahlu naarka inaa idinku ugu badantihin ayaan idinku ogaaday oo goormaa nabigu xaggaa soo arkay naartaa iyo xaggaa habeenkii la dheelmay leylat lisraa walmicraaj xilligaa weeyaan faqaalat imra'atun gabar baa waxay tiri oo minhuna gabdhihii ka mid a gabadhaasoo jazlatun caaqilad ah oo cajaa'ibah caqli badan wamaa lanaa maxaa lahaanshahayaa maxaa maxaa noo ahaaday yaa rasuulallaahi akara ahli nnaari xaalaan nahay ehlu naarka kuwa ugu badan maxaa nagu dhacayo ehlu naarka noogu badiyey qaala wuxuu yidhi nebigu tugirna waxaad badisaan allacna lacnadda ayaa badisaan haa cayda iyo wax kasheega dadka nas waxaas la duro dadka la dacniyo iyo lacnada caadiga ah waa afka waa laga ilaashadaa wa takfurna waxaad ka gaalowdaan alcashiira zawjka cashiira waa zawjka ninka macnaha zawjkaayoo iyada qaba kaasna nicmadiisa astudhaanoo la kufrigu waxaa waa labo asalku waxaa qarin a wax la qariyey marka nicamta uu idiin galay ninkiinu ayaa qarisaan bay ka dhigantay oo waxaan waxba ahayn hadday dhex madho labadooda waxaa laga yaabaa inay gabadhu dhahdo weligay khayr kuguma arag ninka ku dhahdo weligay khayr kuguma arag marka nicamtii oo dhan way qarisay intaa yaroo dhex madhay markaa wamaa ra'aytu ma arag buu yidhi nebigu dhan kale min naaqisaati caqlin wa diinin diin iyo caqli kuwa ka nusqaansan oo ka yar oo misne aqlaba uga qaalib noqosho badan lidii lubbin caqli weyn nin u saaxiiba min kunna idinka gabdhihiiow gabdhihiiow ma arag dad idinkana caqli yar idinkana diin yar maca daalikana uga qaalib noqosho badan caqliga weyn ninka u saaxiibka nin kastoo caqli weyn leh ha waa ka qaalib noqonaysaa ra'yigiisaa bedeli ka dha ha idinkoo kana caqli yar ninkii kana diin yar sidaasaa lagu yidhi qaalad waxay tihi gabadhii yaa rasuul allahi wamaa nuqsa waa gabaran aad u cajab badan wamaa nuqsaanu lcaqli wadiin diinta iyo caqliga nusqaanta nooga jidhaana maxay tahy ila masale kalaa meesha ka soo baxday qaala wuxuu yidhi amaa nuqsaanu lcaqli caqliga nusqaantiisu fa shahaadatu imra'atayni laba dumara markhaantigood tacdilu waxay u dhigantaa shahaadata rajulin nin markhaantigi hal nin markhaantiga uu furo iyo laba dumara markhaantigay furaan baa isku dhigma halkaa ninkii waa xagga caqliga aa kaga yadhiin baa idinka laba laydinka dhiga fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataan miman tarduuna min ashuhadaa'i fahadaa nuqsaanu lcaqli weeye wa tamkutu way nagaataa gabadhu an layaaliya habeenno iyo muddo maa tusallii xaalisan tukanayn yaama dhan bay salaad la'aan gabadhuta wa tufdiru way afurtaa fii ramadaan ramadaankana way iska afuraysaa intii xayd iyo caadadii ku dhacdo fa haadaa kaasina nuqsaanu diini diinta nuqsaanteedi wey intaan gabadha aan macna aysan tukanayn soonkiina aysan la imaanayn dee ninkiisa waa cibaadaysanaya taasna waa xagga nusqaanta diinta ah weeya wa cibaaratu lbukhaariyi waxay ahayd alaysa mausan ahayn sha'nigu idaa xaadad gabadhu markay xaysho lam tusalli midaan tukan walam tasum aana soomin qulna waxay dhaheen gabdhihii balaa haa waa run qaala wuxuu yidhi nabigu fadaaliki kaagaadaas aad ii sheegtay min nuqsaani diiniha weeyaan diinteeda nuqsaanteeda rawaahu lkhams can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi yaati shaydaanu shaydaan baa u imaanaya axadukum mid idinka idinka mid a fayaquulu shaydaankii wuxuu dhahayaa man khalaqa kada waxaa yaa abuuray cirka man khalaqa kada waxaan kale yaa abuuray dhulka ha qalbigaa kaaga soo ridaya markaasaa adaa qalbigaa uga jawaabaysa ilaahay baa abuuray ilaahay baa abuuray xataa yaquula ilaa u ka dhaho shaydaanku qalbigu kaala hadlaya man khalaqa rabbak wax kasta ilaah baa abuuray baa hoosiga leedahay rabbigaana yaa abuuray isaga laftiisa yaa abuuray waxaasu qalbigaada kusoo ridaya faidaa balaqa dalika arrinkaa markuu gaaro falyastacid bilah ilaah ka magan galo weliyintahi hana ka reebtoonaado qalbiga yuusan sheekadii la sii wadine sheekadaasoo dhan ba qalbiga ha ka saaro meel kale uga bedelo wax kale qalbigaada kusoo rid ha ilaahay bigaa abuurayba hadduu sheekada kula gaarsiiyo sheekadaasoo dhan ba ka bax wax kale qalbigaada geli waswaaskaas iyo balaayadaas uu kugu wareerinayo oo shaydaanku waa balaaya waa laiska naara acuudu billahi min ashaytaan rajiim waa inaa dhahdi rawaahu alaaثa wa canhu can nabi sala allahu alay waslam qaala nabi wuxu yidhi yaati shaydaan shaydaan baa u imaanaya axaddakum midkiin fayaquulu wuxuu dhahayaa riwaayadana fasidhay riwaaya xadiidka hore man khalaqa samaa cirka yaa abuuray man khalaqa alarda dhulka yaa abuuray fayaquulu qofkii wuxuu dhahaya allah ilaah baa abuuray faman wajada qofkii hela min daalika kaa xaggiisa shay-an wax ka hela falyaqul ha yidhaahda aamantu billaahi wa rusulihi ilaahay baan rumeeyey rusushiisana waa rumeeyey iimaankaad cusboonaysi shaydaan baa kuwas waa siiyey saasaa la imaanaysa ilahay maganga can anas ibni maalikin can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi qaala allahu ilahay wuxuu yidhi caza wajal ina ummataka nabi maxamedow ummadaadu laa yazaaluuna ka zuuli mayaan yaquuluuna inay leeyihiin maa kadaa waxaan waa maxay maa kadaa waxaan waa maxay waxaan yaa abuuray xataa yaquuluu ilaahay ka dhahaan haada waxaan oo dhan allah ha kaga qabri haadaa waxaan oo dhan allaahu makhluuqun lilaahi dheh allaahu makhluuqun lilaahi makhluuq ilaahay leeyahay wey saasaa ku fasiraysaa waxaanoo dhan waa wax ilaahay abuuray saasuu dhahayaa qofku ku jawaabaya ee khalaqa alkhalqa ilaahay khalqigiibuu abuuraye faman khalaqa allah isagana yaa abuuray saas ilaahay ka gaaraan ummadaadu ka zuuli mayaan taa isweydiiya ha markaasna marka lagu leeyahay ilaahay ka magan gal sheekadaasna qalbigaada ka bixi rawaahumaa sheekhaan can cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi su-ila rasuulullaahi baa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam can ilwaswasati waswasada qofka qalbigiisa kusoo dhacaysa waxyaalaha noocaas diinta qofkii seebuu noqonaya qaala nabi wuxuu yidhi tilka taama ujeeda waswasada kusoo maraysa maxdul iimaani iimaanka baraxbeelkiisa weeyaan waswasadaa waxay qal- waxay kusoo dhacdaa qofkii iimaan leba qalbigiisa kusoo dhacda qof aan iimaan lahayn isagu dhan kalooba dee u badan yaho gaalnimo kale iyo balaayaa qalbigiisa ku jidha a isaga waxbaba kusoo dhici mayaan ee qofka waxaan soo marmarayaan waaba qof iimaan leh waaba maxdul iimaan iimaanka barxbeelkiisa weeye waxa is leedahay kumaba hadli kadho qalbigaada inta kusoo dhacda aabayaabaysid waxaa ma ujeedaa waaba iimaanka barxbeelkiisa bes markaa aragtid waxba ku dhiimayse ilaahay inta magan geshid sheekadaa qalbigaada ka saar wallahu subxaanahu wa tacaala aclam